alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii alwasaa'il mufiida lilxayaati saciida ou iska lahaa asheykh cabdiraxmaan ibn naasir asacdi wuxuu ka warramayey asbaabaha keensanaya nolosha wanaagsan ee farxadda iyo markaa rayraynta leh wuxuu sheegay sababta afraad wa mima yudfacu bihi alhamu waalqalaqu ijtimaacu alfikri kullihi cala alihtimaami bicamali alyowmi alxaadir waxyaalaha lagu daafacayo waxaa ka mid ee lagu riixaayo hamiga iyo warwarka markaa lagu riixayo fakarku inuu markaa ku kulmo dhammaantii cala alihtimaami bicamali yowmi alxaadir dadaalka lagu dadaalayo oo lagu haminayo maalinta joogtaa shaqadeeda aada loogu dadaalayo wa qadcihi can alihtimaami fi lwaqti almustaqbal iyo in markaa niyadda laga jaro in lagu dadaalayo oo lagu haminayo wakhtiga soo socda iyo in niyadda laga jaro wa can ilxasani cala alwaqti almaadi murugada laga murugoonayo laga tiraanyoonayo wakhti tegayna in niyadda laga jaro yacni wixii oo dhan waxaa la dul saarayaa dadaalkii iyo niyaddii iyo hamigii iyo camalkiiba waxaa la isugu geenayaa wakhtiga jooga iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa waxaa qofka anfacaya fi dunya waalaakhira mana milicsanayo qofku wakhtiga soo socda saasaad noqon doontaa waxaasaad samayn doontaa waxaasaa kuu yaalla iyo wakhtigii tegey maxaad waxaa u samayso isku cilkaambiyo maxaad sidaa u yeeshay maxaad sidaa u yeeshay inuu caynkaa yidhaahdo taasna markaa ku mashquuli maayo waayo wakhtiyadaa inuu ku mashquulo wakhti tegey wakhti ka dayacmay oo tegey inuu ku mashquulaa waxay u sababaysaa wakhti dambe inuu ka dayacmo ayay u sababaysa wakhtiga soo socda hanqaltaagga u hanqaltaagayo oo uu ka fakerayaana waxay ka luminaysaa wakhtiga joogaa faa'iidaysigu ka faa'iidaysan lahaa walihaada istacaada annabiyu sala allahu aleyh wasalam min alhami waalxasan sidaas daraaddeed buu nebigu calayhi asalaatu wasalaam uu markaa magan galay allah magan galay oo hamiga iyo markaa waxa weeye murugada ka magan galay labadaa saasaa la ysugu laray oo hamigiina ku saabsan yahay waxa soo socda xasanka ama murugaduna ay ku saabsan tahay wakhtiga tegey faalxasanu cala alumuuri almaadiyati alati laa yumkinu radduha wala istidraakuha faalxasanu cala alumuuri almaadiya waxay ku saabsan tahay umuuraha tegey baa murugadu ku saabsan tahay alatii laa yumkinu radduha wala istidraakuha taasu aanu suuroobaynin inuu soo celiyo wala istidraakuha iyo inuu ka daba taga toonna ayna u suuro gelin waalhamu aladii yaxdusu bisababi alkhawfi fi lmustaqbal hamiguna aladii yaxdusu waa ka soo darinaya oo u soo darinaya bisababi alkhawfi fi lmustaqbal baqashada laga baqanaayo wakhtiga soo socda laga baqanayo iyo umuruhu siday noqon doonaan fayakuunu alcabdu ibna yowmihi addoonku wuxuu noqonayaa maalintiisa mid markaa waxa weeye inanka maalintiisa mid ah bimacnaa maalintaasun mid markaa waxa weeye yacni eegaya kaannahu maalintun marka ay dhashay maalintaasunbuu markaa waxa weye eegaya ku dadaalaya uu joogo bijamci jiddihi wa ijtihaadihi fi islaaxi yowmihi wa waqtihi alxaadir ama yajmacu jiddahu wuxuu kulminayaa dadaalkiisa oo dhan wuxuu ku kulminayaa jiddigiiyo ijtihaadku waa isku macne eh yajmacu jiddahu wa ijtihaadahu wuxuu ku kulminayaa dadaalkiisa wa ijtihaadahu waa dadaalkay la macno tahay jiddigay la macno tahay fii islaaxi yowmihi maalintiisa inuu hagaajiyo wa waqtihi alxaadir iyo wakhtigiisuu jooga inuu hagaajiyo ayuu dadaalkiisoo dhan isugu geynaya faina jamca alqalbi calaa dalika yuujibu takmiila alacmaal waayo qalbiga in lagu kulmiyo calaa dalika arrinkaa lagu kulmiyaa yuujibu wuxuu keensanayaa takmiila alacmaali camallada in la dhammaystiro wayatasallaa bihi alcabdu can ilhami waalxasan wuxuuna iskaga sabirsiinayaa addoonku wuxuu isku sabirsiinayaa yacni taasuu isku sabirsiinayaa oo hamigii yacni murugadii iyo markaa waxa weye waxa soo socda inuu ka warwaraayo iyo murugada wixii tegay inuu ka tiiraanyoonayo wuxuu kaga mashquulayaa inuu qalbigiisi iyo niyaddiisii ku kulmiyey inuu camallada jooga dhammaystiro oo wakhtigan markaa uu ka faa'iidaysto yacni wixii tegay uma soo noqonayaan waxaa soo socdana inuu gaari doonayo in kale ma ogaa yacni wakhtiga uu joogaa u wakhti ah waxay yidhahdaan carabtu maa madaa faata waalmu'ammalu haybun wixii tegey waa socdeen oo bimacnaa kuu soo noqon maayaan wakhtigaa tegay kuuma soo laabmayo daqiiqad kaa tagtay kuuma soo noqonayso waalmu'ammalu haybun wakhtiga soo socdaana waa hayb oo waa qarsoon yahay oo inaad gaari doontiyo in kale ma ogid walaka asaacatu alatii anta fiiha waxaa kuu sugnaatay saacaddaadaad ku sugan tahay ayuunbaa kuu sugnaatay waalnabiyu sala allahu aleyh wasalama idaa dacaa biducaa'in aw arshada ummatahu ilaa ducaa nebiguna calayhi asalaatu wasalaam markuu duca ku ducaysto ama uu ku hanuuniyo ummaddiisa aw arshada ummatahu ilaa ducaa'in ama ummaddiisa uu ku hanuuniyo u tilmaamo duca ay ku ducaystaan fa huwa yaxusu maca alisticaanati biاllahi waاطamci fi fadlihi cala aljiddi waاlijtihaadi fi اtaxaquqi lixusuuli ma yadcuu bixusuulih fahuwa yaxusu wuxuu boorinayaa o tirtirsiyayaa maca alisticaanati biاllaahi in allah la kaalmaysanayo lala qabo oo la kaalmo weydiisanayo iyo waاطamaci fii fadli in la rajaynayayana lala qabo wuxuu boorinayaa cala aljiddi dadaalkiiyo walijtihaadi dadaalista ayuu markaa boorinaya lagu dadaalayo fi taxaquqi in la xaqiijiyo bixusuuli maa kii in markaa la helo la xaqiijiyo yadcuu bixusuulih yacni u yeedhaya oo saabaya yacni helitaankiis iyo watakhallii iyo in layska daayo oo layska marhnaysiiyo camaa kaana yadcuu lidafcih wixii u sababaya yacni baajintiisa iyo riixitaankiisa wixii u sababayana yacni markaa iska daynta la yska daynayo layska marhnaysiinayana la xaqiijiyo laba shay baa la xaqiijinaya wuxuu ku dadaalayaa inuu waxaweye xaqiijiyo wuxuu doonayo inuu helo iyo waxa markaa uu doonayo inuu iska daafaco inuu markaa iska marhnaysiiyo watakhali cama kaana yadcuu lidafci iyo in layska marhnaysiiyo camaa kaana wixii ahaa yadcuu mid u yeedhayo oo saabaya lidafcihi yacni waxa uu doonayo inuu markaa ka daafaco ka baajiyo wixii sababayeyna waa inuu iska marhnaysiiyaa bimacnaa wuxuu markaa ku dadaalayaa shayga uu doonayo inuu markaa helo uu rabo xaqiijinteedu ku dadaalayaa wixii u diidayo iska hortaagayana waa iska marhnaysiinayaa mawaanicdiina waa ka fogaanaya asbaabtii keensanaysana waa ku dadaalayaa waxaana intaa u helisa inuu ilaahay kaalmo weydiisanayo lianna adducaa'a muqaarinun lilcamal waayo ducadu waxay ku lamaan tahay camalfalkay ku lamaantahay camalkii marka lala imanayo qofku ducaysanayaa oo ducadii iyo camalkii baa laysku darayaa yani intuu camalkii ka fadhiisto qofku iskama ducaysanayo ee camalkii isagoo la imanaya ayuu ducadiina raacinaya faalcabdu yajtahidu fi ma yanfacuhu fi ddiini waaddunya addoonku wuxuu ku dadaalayaa waxa anfacaaya xagga diinka iyo xagga adduunyada mid walba waxa anfacayuu ku dadaalaya wayas'alu rabbahu najaaxa maqsadi waxaanu weydiisanayaa rabbigii oo rabbigii ka baryayaa waxa uu rabee doonayaa inuu ku guulaystana allah buu weydiisanayaa ka baryaa wayastaciinuhu calaa dalika waa u kaalmaysanayaa saas kama qaala sala allahu aleyh wasalam siduu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka waxa ku anfacaya ku dadaal wixii wax ku taraya ku dadaal wastacin billaah kaalmayso allah kaalmayso walaa tacjaz ha ka caajisin oo ha ka wahsan camalka wanaagsan iyo waxa ku anfacaya ha ka wahsan oo ha ka caajisin wa idaa asaabaka shay-un hadduu shay ku haleelo falaa taqul ha odhanin low annii facaltu kada kaana kada wa kada haddaan anigu samayn lahaa sidaas waxay noqon lahayd sidaa iyo sidaasay noqon lahayd ha odhanin walaakin qul qadara allahu wamaa shaaa facal waxaad tidhahdaa allah baa qadaray wamaa shaaa facal wuxuu allah doonana waa sameeyaa fa ina low taftaxu camala ashaytaan maxaa yeelay erayga low waxay furaysaa camalka shaytaanka ayay furaysaa albaabka yacni camalkii shaqadii shaytaanka ayay markaa furaysa waxaa markaa ay koobsanaysaa markuu leeyahy haddaan saa yeeli lahaa iscilkaambi u iscilkaambiyayo yacni murugada iyo waxyaalaha in lala yimaado qofku murugoodo wixii dhaafay uu ka murugoodana waxa weeye shaydaanku waxyaaluhu ka faa'iidaysto ayay ka mid tahay ou qofka yacni moralkii iyo farxaddii iyo wixii o dhan kaga kharribaayo camallo kalena ku dhaafinayo ku tegsiinayo yacni marka hore qofka shaydaanku wuxuu ugu yeedhayaa inuu wakhtigiisa dayaco inuu wax markaa wanaagsan aanu ka faa'iidaysan inuu wax xun markaa sameeyo marka wixii markaa uu la yimaado dabadeedo marka hore uu sakhiro u qurxiyey marka dambena waxa weeye wuu ku canaananaya maxaad saa u yeesha maxaad saa u samaysa marka waxaweye murugada iyo tiiraanyadaas yacni dani inay ugu jirto shaydaanku ayuu u arkaa fa jamaca sala allahu alayh wasalam bayna alamri bilxirsi cala alumuuri annaaficati fii kulli xaal wuxuu kulmiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam amarka uu amray in lagu dadaalo umuuraha qofka anfacaya in lagu dadaalo mar walba amarka uu sidaa amray iyobuu kulmiyey walisticaanati billaah iyo in allah la kaalmo weydiisanayo wa cadam ilinqiyaadi lilcajzi iyo inaan loo hoggaansamin yacni markaa wahsiga alladii huwa alkasal kaasoo marka waxa weeye yacni caajisnimada ah addaari qofka markaa dhibaysa iyo wa bayna alistislaami iyo in laysu dhiibo lilumuuri almaadiyati annaafida umuuraha markaa waxa weeye tegey ee annaafida fulay in laysu dhiibo yacni markaa ayay markaa kulminays yacni markaa ayay kulminays iyo wa mushaahadati qadaa'i illaahi wa qadarih waxay kulminaysaa inuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam in lagu dadaalo umuuraha wax anfacaya mar walba iyo in allah la kaalmo weydiisto iyo inaan loo hoggaansamin wahsiga iyo caajisnimada wax dhibaysa iyo markaa in laysu dhiibo umuurihii yacni qofka markaa ku fulayey ee tegey yacni markaa labadaas yacni markaa dhexdooda yacni markaa inaan loo hoggaansamin wa cadamu linqiyaadi lilcajzi alladii huwa alkasalu addaaru yacni wahsiga qofka dhibaya markaa ahaaday kaas inaan laisu dhiibin iyo waxay kulminaysaa tii hore markaa beynadani waxay ku tacalluqdaa xagga hore arrinkii hore uu soo sheega umuuraha markaa wax anfacaya inuu nebigu amray in lagu dadaalo iyo wa bayna alistislaami iyo isudhiibka laisu dhiibaayo umuuraha tegey ee markaa fulay iyo wa mushaahadati qadaa'i illaahi ilaa xukunka ilaahay ee qadariga in la arko oo bimacnaa la xaqiiqsado oo la ictiqaadiyo iyo wa qadarihi qadarkiisi yacni wuxuu tilmaamayaa masalan wuxuu kulminayaa hadalka nebigu calayhi salaatu wasalaam umuuraha qofka anfacaya ee wanaagsan inuu markaa amray dadaalka lagu dadaalayo allahna la kaalmo weydiisanayo yacni wahsina aan laysu dhiibin iyo waxay kulminaysaa in loo hoggaansamo umuuraha markaa tegey ee fulay ee aan soo noqonayn qadaaga ilaahay iyo qadarkiisana la xaqiiqsado oo la garto oo marka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah wixii ku anfacaya fi dunya walaakhira kaalmayso marka fi dunya walaakhira waa soo gelaysaan waa umuuraha naafica wastacin billaahna waa allah kaalmo weydiiso walaa tacjasna waxaa laga tilmaamayaa waxaad awoodi karayso yacni haddayicinu haka wahsan yacni ha ka wahsan wixii tegaya haddaba dhacay maxaa laga samaynayaa wixii tegaya marka waxa iyagana dhacayna wax kuu soo noqonaya ma ahee ha odhanin low annii facaltu kada wa kada kaana kada wa kada iyo wax la mid a ha odhan ee qadarkii ilaahay xaqiiqso waxaa taa qadara allahu maa shaaa facal marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye umuuraha markaa masaa'ibta iyo waxyaalaha dhibaatooyinka ah in qadarka la xujaysanayo yacni qadarka wixii macaasi iyo dunuuba looma deliishado laakiin wixii masaa'ib iyo dhibaatooyina qadarkii waa loo deliishanayaa oo waxaa yidhaha ina alqadara yuxtaju bihi cinda almasaa'ib walaa yuxtaju bihi cinda almacaayib yacni qadarka waa la xujaystaa yacni waxyaalaha musiibooyinka qadarka waa loo xujaystaa laakiin looma xujaysto looma deliishado qadarka cinda almacaayib waxyaalaha ceebaha ah iyo yani markaa macaasida ah iyo dhibaatooyinka iyo dunuubta yacni qadar loo xujaysan maayo marka waxaa la kulminayaa wixii anfacaya qofku inuu ku dadaalo allahna kaalmo weydiisto wahsina aanu la imanoo wuxuu kari karo aanu ka tegin umuurihii markaa qadarigaha ee dhacayna waa inuu allah isu dhiibo oo qadarka ilaahay ku kalsoonaado wa jacala alumuura qismayni wuxuu ka yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam umuuraha laba qaybood buu ka yeelay qisman yumkinu alcabda alsacyu fii taxsiilih qayb ay u suuragal tahay addoonku inuu ku dadaalo helitaankiisa iyo inuu markaa xasiliyo oo la yimaado aw taxsiili maa yumkinu minhu ama markaa waxa weeye ay u suuragal tahay inuu ku dadaalo qadarka u suuragalka inuu kala yimaadaa ay u suuragal tahayna inuu ku dadaalo marna waxa weeye isagii oo dhammaystiran ayaa waxa u suuragala inuu helo marka wuxuu ku dadaalaya inuu wada helo marna inuu wada helo ma dhici kartee inuu qayb ka mida helo ayuu markaa u suuragal ah marka inta u suuragalka inuu heli karuu ku dadaalaya markaana aw dafcihi aw takhfiifihi ama waxa weeye arrinka u suuragalka ah ama waxa uu markaa ku dadaalaya addoonkii inuu waxa iska daafico ku dadaalaya waxa iska baajiyo ayna ku dhicin hadduu awoodi karaayo inuu waxa iska baajiyo waxbaa ku soo aadan waxaasina dhib bay u leeyihiin wuxuu doonayaa dhibta noocaasa inuu iska baajiyo ayuu rabaa dhibtii inuu iska baajiyaana waa u suuragal markaana wuxuu ku dadaalayaa dhibaatada inuu iska riixo iska baajiyo oo markaana wuxuu u dadaalayaa assacyu fii dafcihi baa macnuhu u dhacaya dafciga wuxuu ku cadfan yahay taxsiilka inuu markaa waxa weeye yacni iska baajiyo ayuu ku dadaalaya aan waxaasi ku dhicin haddaanu wada baajin karinna aw takhfiifihi inuu fudaydiyuu ku dadaalayaa umuurihii muxuu ka dhigaa ashyaada qaarkood waa wax wanaagsan oo inuu helo uu rabo marka hadduu wada heli karo wuxuu ku dadaalayaa inuu wada helo haddaanu wada heli karina qayb ka mida heli karana wuxuu ku dadaalayaa qaybta uu heli karo inuu helo ayuu ku dadaalayaa haddaanu i suuragalahay inuu wada helo qayb kalena waxay tahay waa wax ku soo aadan oo dhib u leh marka wuxuu doonaya inuu iska baajiyo hadduu iska wada baajin karo ha iska baajiyo wuxuu ku dadaalayaa inuu iska wada baajiyo haddaanu iska wada baajin karina qadar ka mida uu iska baajin karana intuu awoodi karo inuu iska baajiyo ayuu ku dadaalayaa inuu iska baajiyo iska riixo marka umuurihii waxay u qaybsameen wuxuu jecel yahay helitaankiisa iyo wuxuu jecel yahay daaficitaankiisa iyo riixistiisa iyo baajintiisa marka mid walba hadduu si dhammaystiran ugu suuragal tahay waa ku dadaalayaa haddayna si dhammaystiran ugu suuragal ahaynna qadarka u suuragalka ah hadday helis tahay iyo hadday baajin tahayba ayuu markaana ku dadaalaya fa hada yubdii fiihi alcabdu majhuudahu kaasi wuxuu muujinayaa addoonku yacni markaa awooddiisa iyo dadaalkiisa ayuu muujinaya wa yastaciinu bimacbuudihi waxaanu kaalmaysanayaa macbuudkiisa uu caabudayo allah ana waa kaalmaysanayaa kaasi waa qayb waa noocay u suuragal tahay ama waxaas inuu helo walow wax ka midaba ha helee ama inuu baajiyo walow wax ka midaba ha baajiye waa waxay u suuragal tahay wa qisman laa yumkinu fiihi daalik qaybta labaad waa qaybaynay u suuragal ahayn oo inuu waxaa helo iyo in markaa waxa uu iska baajiyo iska riixo midnaba uma suuragal aho walow qayb ka midaba ha noqotee fa hadaa yatma'inu lahu alcabdu ka addoonku waa ku xasilayaa wa yardaa waa raalli noqonayaa wa yusallimu yacni waxa weeye waana isu dhiibayaa waa u hoggaansamaya walaa rayba ana muraacaata hada alasli shakina waxaanu ku sugnayn yacni qaybtaas asalkaas ilaalinta la ilaalinaya sababun lisuruur inuu markaa sababu yahay faraxa iyo wa zawaali alhami waalhammi iyo hamiga iyo hamigu ruuxa markaa inay ka tagaan oo hamiguna ku saabsan yahay waxaa soo socda inuu markaa ka werwaraayo oo uu markaa ka fekeraayo hamiguna ku saabsan yahay wixii tegey inuu ka murugoonayo yacni markaa inay sabab u tahay inay markaa hamiga iyo hamigaasina ka tagaan faraxana ay sabab u tahay calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay xadiiskan sheikhu soo qaatay macnaha laga tilmaamaya waxay tahay wax kastoo ku anfacayana ku dadaal hana caajisin ilaahayna kaalmo weydiiso ilaahay tala saaro umuuraha wixii tegayna isciilkaanbe aad isku ciilkaanbiyayso wakhtigaa iskaga qaadin waxaad tahay qadar allah wamaa sha'a facal hadday tahay intaa waxaa soo raacaysa haddii macaasi iyo dembiye ka dhaceenna waxa weeye ilaahay u toobadkeen intaasaa lagu dari karaa intaa hadduu la yimaado qofku waxa weeye markaa farxad iyo raalli ahaansho ayuu helayaa waxaanu noqonayaa hamigii iyo hamigii miday ka tagaan buu noqonaya miday ka tagaan wakhtiga joogana si fiican buu uga faa'iidaysanaya wakhtigan hore ee tegeyna iskuma mashquulinayo waayo wax u soo noqonaya ma aha murugada uu ka murugoodaana wuxuu u tarayaa ma jirto wax alle waxay u taraysaa ma jirto faslun qodobka shanaad wa min akbari alasbaabi liinshiraaxi sadri wa tuma'niinati sababaha ugu waaweyn waxaa ka mid a liinshiraaxi sadri laabtu marka waxa weye inay waasic noqoto oo ay marka waxa weeye yacni markaa noqoto laab furan oo waasica oo marka waxa weeye murugo iyo cidhiidhi ka maran iyo wa tuma'niinatihi laabtu inay marka xasisho waxyaalaha sababaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah alikhaaru min dikri illaah in la farabadsado xuska allah la xusaayo in la farabadsado oo in fara badan allah la xuso in fara badan in allah la xusaa waxay ka qayb qaadanaysaa yacni waxa weeye qofka qalbigiisi inuu dego laabtiisi waasic noqoto niyaddiisi xasisho warwarka iyo murugadu ay ka tagaan fa inna lidaalika ta'siiran cajiiban arrinkaa waxaa u sugnaaday saamayn marka la yaab leh fi inshiraaxi sadri laabta marka waxa weeye waasacnimadeeda ay waasica noqonayso cidhiidhiga iyo murugada ay ka baxayso iyo cidhiidhiga iyo wa tum'aniinatihi laabtu marka inay xasilayso yacni saamayn yacni la yaab lay ku leedahay wa zawaali hamihi wa ghamih iyo hamigiisu iyo hamigiisu inay ka tagaan waxay ku leedahay yacni markaas saamayn aada u la yaable bay ku leedahay marka waa in lagu dadaalo xuska allah la xusayo qaala tacaala alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub xuska allah la xusaayo ayaa qalbiyadu ku xasilaan ayaa qalbiyadu ku xasilayaan oo markuu ruuxu ilaahay xuso xuskiisana farabadiyo yacni niyaddiisu waa xasilaysaa xuskaana afka iyo qalbigaba waa laga xusaya maaha afkao keliya inuu ka daldalaayo iyadoo qalbigiisi iska mashquulsan yahay ee wuxuu markaa inuu qalbiga soo xaadiriyo oo waxa uu afka ka leeyahay qalbigana ka yidhaahdo ayuu ku dadaalayaa taasaa saamayn badan ku yeelanaysa yacni allahna waa kaa inoo sheegay in xuska allaah yacni qalbiyadu ku xasilaan oo warwarka iyo hamiga iyo hamigu kaga tegayaan falidikri illaahi aharun cadiimun xuska allah la xusaayo waxaa u sugnaaday saamayn weyn iyo raad weyn wuxuu ku leeyahay fii xusuuli hada almatluub arrinkan la rabaa helitaanka la helayo raad weyn buu ku leeyahay likhaasiyatihi wuxuu ugu leeyahay yacni khaas ahaantiisu marka waxaweye ta'siirka iyo saamaynta uu leeyahay gaar ahaantiisu welimaa yarjuuhu wuxuu kaloo markaa saamayn ugu leeyahay wuxuu ka rajaynayo alcabdu addoonku min sawaabihi wa ajrih ilaahay sawaabkiisa ah iyo ajarkiisa ah ajarka uu ka helaayo xuska waa allah xusayo taasna waxa weeye iyaduna saaman bay ku leedahay marka laba sababood bay u keensanaysaa xuska allah la xusayaa in laabtu waasic noqoto oo niyaddu marka waxa weeyaan ay degto oo qalbigu dego waa mida waa khaasiyada dikriga ilaahay leeyahay khusuusiyada uu leeyahay gaarnimada ah waa ku keensanayaa waxa uu ka rajaynayo inay uga soo noqdaanoo sawaab iyo ajar oo uu ka heli doono xagga allaahna rajada taa uu rajaynayana waxa weeye taasina farxad bay u keenaysaa iyo marka waxa weeye rajo fiican inuu marka waxaweye qabo laabtiisina saa ugu waasic noqto marka labada sababoodba way keensanayaan labada sababoodba way keensanayaan dadka qaarkood iyagoo camalo aada u dhibaato badan ka shaqaynaya ayaa markaa camalkaa haddana waa ku faraxsan yahay isagoo camalku dhib badan yahay muxuu ugu faraxsan yahay lacagta uu ka helaya inay badantahi buu ogyahay hadda ma aragtaa lacagtaa uu ka helaya inay badantahay aawadeed niyadda caynkaase uu dugsanayo ayuu ugu dulqaadanayaa camalkan oo waxa weeye markaa midhaha uu ka goosanaya wanaagsan ayuu marka ugu sabrayaa uuna ugu raalli yahay markuu dhammeeye kastaba marka waa ku farxayaa waa ku farxayaa yacni waayo yacni midhaha uu ka goosanaya wanaagsan buu garanaya walilaahi almasalu aclaa ilaahay tusaalaha wanaagga badan ayaa u sugnaaday marka waxa weeye sawaabka allah markaa xaggiisa laga helayaa iyo mushqaayadda laga helayaa wax kastaba waa ka duwan tahay oo mushqaayad kastoo cid bixiso dee waxa weeye sawaabka ilaahay ajarkiisa ayaa ka fiican sidaas aawadeed waxa weeye naciim daa'ima ayuu rajaynayaa sidaas aawadee aad iyo aad buu ugu farxaya qodobka lixaad wa kadalika ataxadusu binicami illaahi aldaahira waalbaatina saasoo kale u ahaaday oo iyadana markaa waxa weeye laabtu ay waasic ugu noqonaysaa ka warranka laga warramo oo laga sheekeeyo binicami illaahi nicmooyinka allaah ee addaahirati muuqda iyo waalbaatinati kuwa qarsoonba nicmooyinka ilahay ee kuwa muuqda iyo kuwa qarsoonba in markaa laga warramo oo ilahay waxaasuu noogu nicmeeye waxaasuu noogu nicmeye waxaasuu noogu nicmeye nicamka ilaahay la tiriyo uu ilaahay kugu galladaystay oo laga shukri naqaa waxaa iyaduna sababaysaa farxaddaas iyo niyaddu qalbigu inuu waasic noqdo laabtu waasic noqoto yacni qalbigu xasilo fa inna macrifataha garashada la garanayo nicmooyinka ilaahay iyo farabadnida ay fara badan yihiin wax ka mida la garanayaa lama wada koobi karee wa in tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha hadday istirahdaan tiriya nicmooyinka ilaahay koobi maysaan iyo wataxadusa biha ka warranka laga warramayo nicmooyinka ilaahay yadfacu allahu biha alhama waalhamma ilaahay wuxuu ku daafacayaa ku riixayaa ku baajinayaa hamiga wakhtiga soo socda in laga werwero iyo walkhamma wakhtigii tegay in laga murugoodo yacni ilaahay waa ku baajinaya waa ku riixaya wayaxusu alcabda ka waranka nicamka ilaahay laga warramayana waxay addoonka ku boorinaysaa cala ashukri aladii huwa arfacu almaraatibi wa aclaaha shukrinaq bay ku boorinaysaa alladii kaasoo huwa arfacu almaraatibi martabooyinka iyo derajooyinka ugu koreeya wa aclaaha ugu sarreeya ayay ku boorinaysaa xataa walow kaana alcabdu fii xaalati faqrin aw maradin aw hayrihima min anwaaci albalaaya wax kale iska daaya hadduu addoon ku sugnaan lahaa xaalad faqri ah caydhnimo ah aw maradin ama xaalad xanuun ah aw hayrihimaa ama ashyaa kaleoo aan faqri iyo xanuun ahayn yacni caydhnimo iyo aan xanuun ahayn hadduu ku sugnaan lahaa oo min anwaaci albalaaya noocyada balaayooyinka ka mid a fa innahu idaa qaabala hadduu iska horgeeyo bayna nicami illaahi calayh nicmooyinka allah korkiisa ku galladaystay allatii laa yuxsii lahaa caddan taasoo aan u koobayn wax tiro ah walaa xisaaban iyo xisaabna aan u koobayn iyo hadduu iska horgeeyo oo isqaabilsiiyo wa bayna maa asaabahu min makruuh iyo wixii haleelay oo wax la karaahiyeysanayo la nacaya ah hadduu labadaa isbarbar dhigo lam yakun lilmakruuhi ila annicami nisbatun uma sugnaanayo lilmakruuhi kii la karaahiyeysanayey ila annicami nisbatun marka nicmooyinka loo eego wax nisbe ah kuma leh wax nisbe ah bimacnaa waxba uga dhigmi maayo yani ashyaada la karaahiyeysanayaa nicamkii waxba kaga dhici maayaan bal ilmakruuhu walmasaa'ibu ida btala allahu biha alcabda shayga la karaahiyeysanaya iyo walmasaa'ibu musiibooyinka ida btala allahu biha alcabda hadduu ilaahay ku imtixaano addoonka wa addaa fiiha wadiifata asabri uu addoonku guto yacni sabirka shaqadiisa uu guto shaqadii sabirka wadiifadu waa shaqada shaqada marka waxa weeye iminka yacni dadku ka shaqeeyaane mushaharka lagu qaadanayo kale wadiifa la yidhahdaa marka waa shaqo yani wadiifadu wa addaa fiiha uu guto wadiifata asabri yacni sabirka shaqadiisii uu guto iyo waridaa raalli ahaanshaha iyo watasliima hogaansiga uu allah u hogaansamayo yacni markaa uu isu dhiibaayo ashyaadaasoo dhan wadaa'ifta hadduu guto haanat wad'atuhaa waxaa markaa u fududaanaysa yacni musiibadu yacni markaa waxa weeye culayska ay leedahay joogsiga ay leedahay ay ku joogsanayso waa u fududaanaysa yacni miisaanka ay leedahay yani wuxuu ka soo qaaday sidii musiibadu wax isku taagayo oo kale qofka ya yacni marka waxa weeye istaagga ay isku taagayso musiibadu oo qofka ku dhacayso way u sahlanaanaysa wa khafat waxaa fududaanaysa mu'natuhaa yacni waxa weeye kharashkeeda ayaa fududaanaya bimacnaa dhibaatadeeda ay kalifaysa ee kulfada ah qofka ay ku kalifayso taasna way fududaanaysa oo wuxuu ku ilaawayaa nicmooyinka badan ee markaysaga berber yaalla ee marka aan waxba musiibadu kaga dhacay waayo inta markaa qofka musiibo ku dhacaysiiyo intuu nicmo helayo kee badan intuu nicmo helayo ya nicmooyinku markaa tiraba male masaa'ibtu laakiin waa macduud waa tirsan yihin wakhti heblaayo musiibadaasaa ku dhacday wakhti heblaayo wakhti heblaayo saasaa loo tirin karaa laakiin ilbidhiqsi kasta inta nicmee qofku haysta ma tirin karo bal nicmada aragga eeg bal nicmada caqliga eeg bal nicmada marka waxa garashada eeg bal nicmada cilmiga eeg bal nicmada caafimaadka eeg yacni caafimaadka intee xubnooda jidhkaaga ka midaba caafimaad lagu siiyey inteebaa dad xanuun kaga dhacay hadday qalbiga tahay hadday wadnaha tahay hadday beerka tahay hadday keliyaha tahay dad bay fadhiisteen dad baa xanuunada loo caal waayo ku dhacay dad baa kaadida ku xidhantay hadda ma aragtaa dad baa waxaweye keliyihii ka fashilmeen dad baa marka waxa maskaxdoodii marka waxa weeyaan yacni khalal ku dhacay oo waashay qaar baa markaysaga aan waallaynna miyar qabinna oo bimacnaa waxa weeye aan isuu yahay la garanayn ya intee loo nicmiyey dad baa la xaadala yacni wakhti kasta nicamka ilaahay ee kugu sugan ma koobi karaysi haddii neefta keliya lagu xidho ma u adkaysan kartaa ya uma adkaysan kartid haddii nakhasku isku kaa taago uma adkaysan kartid intee nicmooyin ilaahay inagu galladaystay nicmooyinka ilaahay tiro male tiro male bal wareegani dhiigga siduu u shaqaynaya eeg bal sida markaa dheefshiidku siduu markaa cuntadii u burburinaya day cuntadii macaanidii aad cuntay ee wanaagsanayd ayaa markaysa marka waxaan yani dheecaama lagu soo daynaya deedna waa la burburinaya dabeedna waa la qaybinaya dabeedna qayb walba jirku halku u baahnaa baa markaa la geynaya intay lafuhu u baahnaayeen lafaha lagu daraya yacni xubin kasta intay u baahnayd baa loo geynaya maskaxdu waxay ku shaqaynayso waxyaalahay u baahnayd oo dhan baa loo geynaya yani noocu doonaba ha noqdee hadda ma aragtaa fitaminadii baa la kala saaraya anwaacdii yani macaadintii ku jirtay baa markaa waa laga saaraya jirkii baa saa looga guraya wixii marka cajilka ahaa ee qashinka iska noqday ee markaysa markaa faa'iide aan lahayn ayaa dabeedna markaysa markaa waxaa loo soo tuuraya qashin saar markaasay halkaasina shaqaynaysaa markaasaa waxna ay ka baxayaan yani waxa weye saxaro noqonayaan wax kaadi noqonayaan wax dhidid noqonayaan saas ku baxayaan hadda maaragta yani waxa weeye wixii aanu jirku u baahnayn yani waxa weyan waxyaala u diyaara waa nicmooyin ilaahay dad baa markaysa markaa khalaal ashyaada ku yimaadaa olh intaasoo xanuun baa ku dhacay yani waxa weeye nicmooyinka allah inagu galladaystay lama koobi karo indhaha keliya inta markaa ku sugana nicmo baan tiro lahayn hadalka iyo saad u hadlaysa eeg bal saad wax u cunaysa eeg bal saad wax u cabaysa eeg kullu daalika waxay markaa tilmaamaysaa waa nicmooyin markaa cadiima oo markaa aad iyo aad u weyn weeyaan waa nicmooyin weyn wuxuu markaa uu yidhi marka haddii nicmooyinkii laysoo ego masaa'ibta dee masaa'ibta waxay noqonayaan wax kooban nicmooyinkuna waxay noqonayaan wax aad iyo aad u fara badan bay noqonayaan wa kaana ta'miilu lcabdi liajriha wa hawaabiha wuxuu noqonayaa rajogelinta addoonka yani waxa la rajo gelinaayo oo loo rajo gelinayo liajriha musiibadaasi ajarkay leedahay wa hawaabiha iyo hawaabkeeda iyo wa tacabudi lilaahi bilqiyaam iyana allah loogu cibaadaysanayo kicis lagu kacaayo biwadiifati sabri shaqadii sabirka iyo waridaa raalli ahaanshaha shaqadeedii yadacu alashyaa almurata wuxuu ka yeelayaa ashyaada qadhaadh xulwatan mid macaan buu ka yeelaya ashyaadii qadhaadhayd baa kula macaanaanaya fatunsihi xalaawatu ajriha waxaa ilowsiinayaa ajarkeedu macaanku lahaaba wuxuu ilowsiinayaa maraarata sabriha qadhaarhkii sabirkeedu lahaa sabirkeedu qadhaarhku lahaa bay ku ilowsiinaysa musiibadii waxay noqonaysaa waa bacdu self lasoo naqliyo inay yidhaahdeen sidaa markaa waxa weye nicmada ugu faraxdaan bay masaa'ibka iyo dhibaatooyinka ugu farxi jireen maxay ugu farxayaan masaa'ibka masaa'ibka waxay ugu farxayaan likhayriha maha daatahaanteeda inay doonayaan waxa ka dhalanaya caaqibada wanaagsana ee sabirka ee ajarka ee masuubada ah ee aan si kale aynay ku gaari lahayn ee lagu gaadhsiiyey ee dembi daadinta ah taasay ugu farxayaan ya markaa dabeed musiibadiiba waa la fududaanays musiibadiiba waa la fududaanays yani waxa weye dembaa qofkii ugu jirta masaa'ibta laftooda oo dembiyadii baa lagaga daadinaya oo sawaab iyo ajar wanaagsan buu ku helayaa marka waxa weeye taasay ugu farxayaan markaa sidaas aawoodee nicamka ilahay waa in laga warramaa wa ama binicmati rabbika faxadis ilahay nebigiisa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nicmooyinka rabbiga ka warran oo ku sheekee oo sheeg in lagu sheekeeyo nicmooyinka ilaahayna oo la sheegaana waa nooc shukrinaqa xadiis waxaa ku soo aroortay ataxadutsu binicmat illaahi shukrun wa kitmaanuha kufrun nicmooyinka ilahay in laga warramaa waa shukrinaq nicmooyinka ilahay in la qariyaana waxa weeye waa kufrun waa nicmadii oo laga abaalka darayo weeye halkaas hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online